magaalada londonna waxa ay ka mid tahay magaalooyinka britain ee weerarada mindiyaha ay faraha ba'ani ku hayaan toddobaadkii tegey oo keli ah waxaa la sheegay in mid ka mid a xaafadaha london lagu dilay afar qof oo dhammaantood loo adeegsaday mindiya dilow haddaba wariyaha v o eda ridwaan xaaji cabdiweli ayaa warkan ka soo diray london
toddobaadkii lasoo dhaafay oo keliya waxaa london ka dhacay afar weerar oo mindiyo loo adeegsaday oo lagu dilay afar qof oo dhammaantood ku wada nool xaafadaha ku yaala dhinaca koonfurta magaalada tan london waxaa kaloo iyana jiray weeraro kale oo loo adeegsaday mindiyo oo ka dhacay qaybo kale oo ka mid ah magaalada tan london iyo goobo ka baxsan booliska london ayaa si weyn loogu dhaliilay waxaana loogu baaqay inay ka hor tagaan weerarada noocan oo kale ah ka hor inta aanay dhicin maxamed nuur qalimow oo si dhow ula socday weerarada dhinaca mindiyaha ah ayaan weydiiyey sidaan ognahay waayahan waxaa ku soo batay wadankan ingiriiska dhalinyarada khaasatan madow dilka nife crimeka ah oo ah mid maanta aada khatar weyn ugu haya dhalinyarada soomaalida iyo kuwa madow laga tira badan yahay run ahaantii muddo badan ayay armahani socdeen laakiin hadda waxaad moodaa inay farihi kasii baxeen oo dilku aada u batay oo khaasatan loo isticmaalo midyaha inkastoo booliiska wadankana ay leeyihin waxbaanu qabanaa laakiin waxaad arkaysaa in hawshani ay noqotay mid si joogtaa uga dhacda wadankan ingiriiska marka dhalinyarada soomaalidana kolleytaba kuwan bay kamid noqdeen laakiin dhibaatada anaga noo qaaska ah iyo sidaan uga hortegi lahayn haddaan isu sheegno yacni dhalinyarada horto sida badan marka ay iskuullada kasoo baxaan ayaa sida badan ay dhacaan dhibaatooyinkan ama ay ku biiraan gaangiska ama ay saxaabta isla socdaan ay wado qaldan ku leexdaan laakiin waxyaabaha looga hortegi kara waxaa kamid a in iskuullada ay dhigtaan oo kale waalidku ay ka warqabaan markay kasoo baxaan dadka ay la socdaan ay iska eegaan dhalinyarada ay la saaxiibka yihiin haddii aad kari kartana ayba noqotoba inaad iskuulka kasoo wadato si aad maaragtay uga ilaaliso wiilkaaga ama caruurtaada inaynan ku biirin gaangiskaas ee midiyaha ku shaqaysta ee isku dila iyaga dhexdooda mararka qaarkoodna xaafado kale guruubo kale intay u dagaal tagaan ama ay gaangi ahaan isku maaragtay dagaalaan oo ay wax kasoo dilaan marka in uu intaasoo dhan wiilkaaga uu ka nabad galo ama caruurtaada wiilashaada ay ka nabad galaan waa in dadaal dheeriya aada samaysaa oo aada iskuullada ay dhigtaan iyo dhaqdhaqaaqooda iyo dadkay saaxiibka leyihiin iyo dadkay la socdaan aada aada isha ugu haysaa adiga waa inaad la saaxiibtaa waktiyada iskuulladu xiran yihiin oo kale aada adigu u badnaataa inaad isla socotaan weerarada mindiyaha ayaa ka mid a dhibaatooyinka ugu badan ee guud ahaan haysta bulshada ku nool magaalada tan london waxaana si gaara ay u saameysaa dhalinyarada ridwaan xaaji cabdiweli v o a london